ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى kelimadannada galabta ciwaankeeda aada hore u maqasheen waa cadaabuulqabriga iyo naciimkiisaba annagoo ku salayn doonna in sha allahu tacaala xadiidka albara ibnu caazib radia allahu canhu ee dheer ka hadlaya marka arrinkaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uga warramay mawaadiicda nuucaana oo raqaa'iqa ku saabsan iyo aakhira waa runtii mawaadiic muhim ah oo in badan dadka muslimiinta maanta in lagala hadlo ay u baahan yihiin sababto ah waxaa batay khafladii iyo mahsanaantii iyo mashquulkii adduunyada faraha ka batay waxaa la halmaamay aakhiro waxaan isi siinay adduunyada sidii annagoo ku waaraynoo kale waxaan ilownay nolosha dhabta ah ee naga dambaysa ee aan dhammaadka lahayn ee qofka ama lagu barwaaqaynayo ama lagu halaagayo waxaan ku mashquulnay oo taanna ilowsiiday adduunyada dhalaalkeeda iyo waxyaabaha naga hor muuqanaya indhaha nagu intay gaaraan laakiin mustaqbalkii fogaa ee xaqiiqi ah ee runta ahaa waa la hilmaamay waana laga jeeda muslimiinta waayihii hore sidan maynan ahaan jirin quluubtooda waxaa ku weynin badnaa aakhiro quluubtooda waxaa ku weynaa meesha ay u socdaan quluubtooda waxaa ku weynaa adduunyada tani inay tahay zaa'ilo mid dhammaanayso laga gudbayo sidaa darteed adduunyadu murug kuma aynan hayn jirin badan laakiin meesha murugta faraha badan ku haystoy ka tiiraanyoodaan ay ka walwalaan oo ay ka hoyo waayaanay waxna ka cuni waayaan waxay ahayd nolosha dambe oo aakhirada marka mawaadiicdani aad bay muhiim u yihiin inay in badan soo laalaabtaan waxaa la arkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu anfaco oo qulubtannadu ay jiricdo oo khayrkiiyo wanaagga aan ku dadaalno oo maalmaha nolosha dhirirka badan ee dhammaadka lahayn ee qof walbo annaga nagamida uu wajihi doono u diyaar garoobo sida aan ogsoonnahay waxa ibnu aadamka iyo mukallafiinta iyo khalqigoo dhan ay maraan adwaar iyo heerar khalqiga waxaa soo martay xilli aynan jirin oo meel bilow bay leeyihin adduunyadan baa la yimid waa daar intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo qoray ayaan adduunyadan ku noolaanay intii ilaahay noo qoray oo noo qadareed baan adduunyadan ku noolaanay qof waliba oo annaga naga mida adduunyada wuu ka safrayaa waa raaxi safar baan ku wada jirnaa maalinkii nala dhalay ayaa safarkaa aakhiro uu noo bilowday mar waliba oo cumrigaaga daqiiqad ama ilbiriqsi ama ka yari ay ku darsanto waxaan u sii tillaabsanaynaa waa xaggii qabriga mar waliba oo cumrigaagu uu bato waxa soo yaraanaya intii adduunyada aad ku lahayd kulliga nagu waan socnaa markaa safarkaabaan ku jirnaa daartaan adduunye waa laga gudbayaa inta aan cadaab iyo janno aan loo gudbin horteed adduunyadanna laga tegey daar dhexadaa jirta oo waa qubuurta iyo duurka barzaqa la yidhaahdo oo jannadii adduunyada iyo aakhiradii u dhexeeya isaguna xilli buu leeyahay inkastoo aakhiro uu u dhow yahay ama ka mid yahay daartaa markii ay dhammaato waxa xiga waa daari alaakhira ayadu intihaa iyo dhammaad ma leh waana nolosha xaqiiqiga ah oo dhabtah runtaa middaa weyan aan dhammaadka lahayn qofku hadba intuu adduunyada joogay sidii uu ahaa ayuu labada daaroodoo ka dambeeyana ku noqonaya hadba adduunyada sidii aad ku ahayd ayaad ku noqonaysaa labada daarood ee adduunyada ka dambeeya waa qabriga iyo qiyaamaha labadaas kelimaddanadu marka maanta waxay khusaysaa daartii adduunyada ma ahan tii aakhiro oo qiyaamaha wixii ka dambeeya ahna maahan ee waa alqabru qabriga weeyaan qofka muslimka ah markii laga warramayo qubuuraha ma ahan inaan u qaadanno inay sheeko tahay iyo waxyaabo laga warramayo ee qof waliba oo annaga naga mid a waa inuu naftiisa fiiriyaa qabrigaa laga hadlayo cidda u socotaa waa adiga nafsak ayuha almuslim laftirkaaga weeyaan dad baa naga horreeyey maatuu faqubiruu way dhinteen waa la aasay qabrigaadaa la gelinaya annagana mar baa qubuurtaana la geynaya takhayal marka adigoo lagu sido lagu kafanay janaasadii lagugu dukanayo qubuurtii laguu sido qabrigaa lagu dhigay axabu nnaasi ilayk qofkii dadka kuugu jeclaa qabrigaa inta ku dhigay oo dhanka midig kuu seexiyo meeshaa cidiriga ee dayiqa kadibna alwaax iyo fursada korka uu kaa saaray kadibna ciiddii aqribadii iyo qaraabadii dadkii kugu jeclaa wax alla wixii ciidaha ay kugu gambiyeen tasawar markaana ay kaa soo laabteen wehelna aadan lahayn ilaa acmaashaada maahan xaaladdan waa xaaladdan qubuurta ku naqan laakiin dadka kale keliya ma ahane aan ogaano annagaa u soconna halkaa baan u wada soconnaa kulligannaga dhammaantanada meeshaan u soconno halkaa weeyaan marka laba xaalo mid uunbaad ku sugnaanaysaa xaaladaadu markay sidaa noqoto awood male ahal male hanti male aftahannimo iyo karti adduunyood laheed ma haysid saaxiib kuu hiiliyo male qabiil kuu gurmado oo ku garab istaaga male walaal iyo sokeeye iyo mid cadowa midna anta alwaxiid alfariid keli baa tahay cidi kuma weheliso meeshaa mugdiga ah baad ku jirtaa labadaa mitir baad ku dhex suganta oo dulumaadka ah dadku markii ay kaa dhaqaaqeen baa ruuxdaadii lagugu soo celiyey markaabaad dadkii rogmadkoodii iyo shanqarta kabahooda ka yeelaysaad maqlaysaa de axaadiis baa inoo tilmaantay nebigu alayh salatu wasalaam uu noo sheegay wainahu layasmacu qarca nicaalihim maxay tahay markaa waxa ku badbaadin kara maalinka xilliga xarajka ee dhibka badan ciriiriga waxaa dhici karta in lagu waasiciyo waxaa dhici karta in lagugu ciriiriyo hadba adduunyada markii aad joogtay sidaad u camalfashabay ku xihan tahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka xadiid ilbara ibnu caazib radi allahu canhu la yidhaahdo ee dheer ayuu uga warramay xaaladaha dadku ay ku kala sugan yihiin qabriga gudihiisa kan qabriga dhexdiisa lagu cadaabayo iyo midka qabriga gudihiisa loogu nicmaynayo bara ibnu caazib radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay kharajnaa maca الnabiyi salى اllahu alayhi waaalihi wasalama fi janaazati rajuli min alansaar nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaan soo raacnay oo aan la baxnay nin ansaarta ka mida janaazadiisii ayaana raacnay faاntahaynaa ilى اlqabri walamaa yulxad qabrigii baan tagnay ayadoon weli la dhammaystirin oo iilkiisii aan la diyaarin ayaan qabrigii tagnay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo asxaabtiisu qubuurta ayay booqan jireen janaazadana way raaci jireen qubuurta booqashadeedana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagaabana amrayoona le zuuru اlqubuur fainaha tudakirukum اlaakhira war qubuurta ziyaarta inaad ku cibro qaadataan u ziyaarta maxaa yeele aakhira idin xusuusinaysa dadka qubuurta ku jira adduunyada maanta intaan ka qabanno kaley ka qaban jireen adduunyada intaan uga raaxaysannoon ku faraxnoo kaley ku farxi jireen maantana ciiday ka hooseeyaan annaguna sidaasaan noqonayna taa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa una dareensiinaya uu leeyahay fainahaa tudakirukum lah janaa'iskana nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo asxaabtiisu way tashiicin jireenoo qofku haddii uu dhinto muslimka ah way sagootin jireen oo salaadiisa iyo diyaarintiisa iyo duugitaankiisa intaba way ka qayb geli jireen ajir weyne nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ka ku sheegay oo rasuulka sal lla alay slamna yidhi qofkii janaaze raaca ilaa looga dukado meeshii wuxuu ka soo raacay lagu diyaariyey waxbuu uga dukaday hal qiraad buu leeyay hal ajiro weyn buu leeyahy hadduu markaa raaco ilaa laga duugo dafnigeeda laga faaruqana laba ajiro waaweyn buu leeyaha buu yidhahda nebigu sal ly slm marka saxaabada rasuulka sal ly slam iyo nebiguba sida xadiidka baraaba halkan uu nagu tusinayo waxay raaci jireen jalaa-is nin ansaarta ka mida qabrigii baan dul tagna buu leeyahy ayadoon weli la dhammayn fajalasa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama wajalasnaa xawlahu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa wuu fadhiistay qabriga agtii buu fadhiistay annaguna rasuulka sal lay slam hareerihiisaan fadhiisana buu yidhahay kaana calىa ru'uusina اطayr waxaad na moodaa marka halka aan gabrannahay oon fadhinno in madaxyadanada ay shimbiro saaran yihiin oo kale suu kala jeeda shanqar ma leh dhaqdhaqaaqna ma leh xaaladdan baa la wada xusuusan yahay qabrigiiyo dhimashada ayaa qof walba xusuusan yahay sakiiniya xasilooniya deganaansha kulligood ka wada sarrayda wax isnuuxinaya ma leh waxayba la mid yihiin jamaadkii geedkii ama dhagxii shimbiruhu ay dul taagnaayeen oo kale qofkii u noqday lanna qof hadduu dhaqdhaqaaq leeyahay ma suurtagal aha in shimbiri ku dul degta sooma markaa wuxuu leeyahay waxaad dha moodaa in madaxyadanada shimbira ay ku degan yihiin sida aanan u dhaqdhaqaaqayn oonan u nuuxsanayn بل فيري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسو أمدك يقول فضلك بضناء إلهي سبحانه وتعالى أدور تيني صحابة رسول الله النقران يا الرسول إلهي بقبرك سلا وغمرقية مرقتا باكها يسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تيسو أنقنا قبورها مركيان تقنو warba isuma haynaba kanu sheeku xagga ula jeeda qayban laga mida waa iska qoslayaan kan taleefankiisu iskaga hadlaya meeshiibaa dadkii lagu xamanaya ay dhacdaa in la isku caayo wax alla wixii adduunyada lagu hayo xumaana qubuurtii dusheedaan ku qabanayna aflo ka weyn miyaa jirta walaalayaal mahtanaan intaa ka weyn oo lagu dhici lahaa ma badna ma badna wanas'alu allaha asalaama صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير مركب الشيخي نبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي يده عود ينكث في الأرض نبي عليه الصلاة والسلام يعني قري يربو قعنت كهيي أو بلك أيو كحر حريقي فرفع رأسه نبي مدح سكر وقال والأمسين halkaa baa la gabran yahay waxa la xusuusan yahay qabriga iyo halkaa loo socdo ayagii dhamma xasilooni iyo deganaansho ayaa ka sara noqotay waana sida la rabo markii qubuurta la taga qofku inuu noqdo oo xaalad iyo ma'aalkan iyo adduunyada iyo sida ay u liidato iyo sida looga tegayo qofka inuu ku fikiro arrinka arrinka inuu ku fikiro wuxuu yidhahda nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa madaxiisu kor u soo qaado faqaala wuxuu yidhi istaciidu billaahi min cadaabi alqabr استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة لما جر أما صدح جرب نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وحكيري ولله كم قال عذاب القبر ولله كم قال عذاب القبر قبر إن لقوا عذابه إله كم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحنا فري أدعيذا إيو وحيابها salaada markii tashahudka la akhriyo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay istaciidu billahi min arbac afar ilaahay ka magan gal afartaa waxaa ka mida wa min cadaabi alqabri cadaab alqabrigaa ka mida qofkii qabriga lagu cadaabo cadaab kale oo xanuun badan baa uga dambeeya oo kii aakhira markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi استعيذوا بالله ولله كم مغان قالوا حق الله وقعرضوا إلهي مغان قال يكو ويدين تقبلك عذابك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم مركا كور رمي قفك مؤمن كأهمر كل انتو إلى قبرك وكقلوا وحول لك كل ما يقبرك الدحديث إيا قفك المؤمن كأهين مركي قول انتو إلى قبرك وكقلوا إيا قبرك قديه سوحوا كل كل ما ينتو مركب النبي عليه الصلاة والسلام وحيه إن العبد المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة قفق مؤمن كأه هدي الدنيا دي سؤال بوضي ضمات آخرا وجيه حالة الاحتضار بوشوغا ملائكتي قبضون لهد نفسي سقاضي لهد باصو حاضرتي سكرات يا حنون في سيبا هيا سكرة الموت كيبا هيا عيد وحو قبان كرتاهي مجرت أصحاب إيو مهانتي هديو لها هدو أقول لها هدو من عافمات لها انتبه وحو مقلان لا طبيب داوية وحقبا كريم ولا راقي وحتفاء يعني قفك كتفاء أيام تفتان كيس وحوتري كريم احتضره الموت يريد ما أسلم إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر آخر أسعى أدوية كروح قدموا منك حالة مركبه جاره وحا صمد أغسو الدقب للنبي عليه الصلاة والسلام ملايك وجيعه mid walbo iyaga ka mida wejigiisa qorax baad moodaa iftiinka iyo dhalaalka waxay sitaan karfanno karfannadii jannada marba haddii jannada laga keeno qiimaheedu ma sahlaa waxay wataan udug udug udugyadii jannada ka mida markaabay fadhiisanayaan madda albasar araggiisu inta uu ku dhammaado meel u jirtay u fadhiisanayaan waa malaa'ikatu araxma mu'min buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ruux rumeeyuu ahaa qof dacaadka ilaahay ku dadaaluu ahaa markii naftii qaadidii ay joogto malaa'igtaabaa timid waxay garba u yihiin oo ay la socdaan malagii geeridoo malakulmowtka ahaa bay la socdaan markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uma yaatii ilayhi malaku lmowt calayhi assalaam xataa yajlisa cinda ra'si malakulmowtkii baa markaa u imaanaya ayagii halkaabay fadhiisanayaan kafantii way hayaan jannada ay ka keeneen xanuudkii iyo udugii jannada ay ka keeneen way hayaan laakiin malakulmowtkii baa u imaan tasawar qofka ruuxda laga qaadaya adiga inaad tahay wayna imaanaysaa qof walbo annaga naga mida way ku imaanaysaa maalin maalmaha ka mida malakulmowtkii baa ra'sigii iyo madaxii ka soo fadhiistay markaa buu leeyahay maadaama qofkani uu mumin ahaa ayatuha الnafsu الطayiba اkhrujii ilىa makfirati min allahi waridwan naftan wanaagsanay waxaad u soo baxdaa raalli ahaanshaha rabbi xaggii iyo dembi dhaaf ilaahay u soo baxa waa laguu dembi dhaafo walwal male cabsi male abaal baad leedahay maadaama annahu kaana mu'min ilaahay subxaanahu watacaala mid rumaysan maadaama uu ahaa ayaa sidaa lagu odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sheegay naftii inay soo baxayso marka si tartiiba oo wuxuu ku miisaaliyey rasuulka sal alay wasalam qadrada ama dhibcaha biyaha ah ee weelka biyaha laga cabo markii laga daadinayo weel buuxa maalan haddii biyo laga shubayo meelna raaci maayaana biyihii si toosa bay usoo baxayaan sidaasoo kale si sahlan bay naftii usoo siibmaysaa oo suhuulo iyo fudayd lahoon dhib badan lahayn markii malaggu uu sidaa u soo qaado malaa'igtii xagga samada ka soo degtay ee quruxdaa lahaa lam yadacuuha fii yadihi tarfata cayn ilbiriqsina gacantiisa u dayn maayaan ishtiyaaq bay u qabaan nafta amar ilaahay bay wataan markiiba naftii bay ka qaadayaan markaabay waxay dhex gelinayaan kafantaa iyo xanuudkaabay dhex gelinayaan markaaba udugga ka soo baxaya wax la udgiyo oo la carfiyo waxa ugu carabta badan ee dhulkan soo mara ayaa ka carfaya ruuxda malaa'igtaabaa qaadaysa fayascaduuna biha kor bay la aadayaan samaday la fulayaan ruuxdii mala'ig ilaahay baa sida subxaanahu watacaala nabiga sal lla alay slam wuxuu leeyahay falaa yamuruuna biha calaa mala'in min almalaa'ika ila qaaluu maa haada aruuxu طayib malaa'ig madaceed iyo koox malaa'iga ma maraan oo naftii lama sii maraan malaa'igtaa naftaa qaaday ilaa waxay leeyihiin war naftan wanaagga badan ee sidaan u carfaysaa maxay tahay malaa'igtii cirka iyo dhulka u dhaxaysa mar walbay sii maraan way su-aalaysaa waxay leedahay maxay yihiin maxay tahay marka ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda fayaquuluuna waxay leeyihiin fulaan ibnu fulaan biaxabi asmaa'ihi alatii kaanuu yusamuunahu biha fi dunya kani hebel hebel weeyaan magacyadii loogu yeeri jira kan ugu jeclaa adduunyada markuu joogay bay ay ku magacaabayaan hebelkii inay hebel ahaa weeye taasl magacyada midka ugu jeclaa in loogu yeero bay ugu yeerayaan ilaa samada adduunyada ay gaaraan samada adduunyada markay gaaraan bay furi dalbayaan waa laga furaya markaaba waxaa istiqbaalay oo halkaa naftaa ku soo dhowaynaya malaa'igtii samada samada malaa'igteedii baa soo dhoweynaysa markii samada kale usii gudbayana way sabootinayaan qiimaha qofka muminka uu leeyahay qofka muminka qiimaha buu leeyahay ilaa samaa'i saabica samada toddobaad naftii laga geeyo intaa oo sama lasii marsiiye ملائك والبولة في مرسي أي لها ما هذه الروح الطيب ما هذا الروح الطيب أي لها مركب إله سبحانه وتعالى وحليه اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى أدونك يعني كتاب كيسا اكتبوا قرأ كتاب عبدي كتاب عبدي أدون لما الله سبحانه إلهي إنه أدون يهي وإضافة تشريف إلهي بقى ستيريي وإلى أدون كيجي ويان إضافة مركة وشرفد وشرفد حد قرطان مركة أوليشان كتاب كيسة مقر كعليين ليلادو صدوبة السماء هذي صدوبة صدوبة هذي هل كاقرة وملائكة يعني جنة أكتيرا روح دي أدون كيجانا أعلي طولكي maxaa yeelay dhulkan ka abuuray asalkii bilowgii hore aadam calayhi salaam dhulkaa laga abuuray wa fiiha uciiduhum dhulkii baana haddana lagu celinaya waa lagu qabrinaya waa lagu aasaya wa minha ukhrijuhum taaratan ukhraa mar kalaan haddana ka soo bixinaya oo qiyaamihii dhulkay dadku ka soo baxayaan ajsaadoodii arwaaxdoodii markaabaa nabigu calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay fatucaadu ruuxuhu fii jasadih ruuxdiisii baa markaa jidhkiisa loo celinaya qabrigii gudihiisa weeyaan fatucaadu ruuxuhu fii jasadih ruuxdiisii iyo naftiisii baa lagu celinayaa jirkiisa fayaatiihi malakaani fayujlisaani markaabaa waxaa u imaanaya laba malag oo ay way fariisinayaan labadaa malag waxaa la yidhaahdaa waa almunkar iyo nakiir mar alla markii la soo fariisiyo mu'minka salaadii buu xagga madaxiisa ka arkaya soonkii buu dhanka midig ka arkaya zakadii buu dhankiisa bidix ka arkaya waxyaabihii khayraadka ahay oo wanaagga ahay oo sadaqaad ahay oo ixsaan ahaana lugihiisa ka hoos buu ka arkaya kaa la soo fariisay waxa markaa buu faraxsan yahaba intaan su-aalaha la weydiiyey qofkii mu'minka ah marka labadaa malag waxay weydiinayaan man rabbuk rabbigaa waa kuba markaa buu leeyahay rabbigay waa allah markaa bay leeyihin diintaadu maxay tahay markaa buu leeyahay diintaydu waa islaamnimada markaa bay leeyihin muxuu ahaa ninkaa adinka laydinka soo dhex saaray markaa buu leeyahay rasuulki ilaahay buu ahaa sala allahu calayhi wasalam markaa bay leeyihin waxaanaad leedahay ma aqoon baad u leedahay mise waxaad carabka uun ka tiri wey wamaa cilmuka markaa buu wuxuu leeyahay qara'tu kitaab allah فآمنت به وصدقته كتابك إلهي بان أخريي مركبا رميي سقان آمني الرميي سقان مركا وحان إبريا ما دام أن رميسناه أين أهين وحن تغليله وعلى لها ما أهم هو أقوم كتابك إلهي بان كبه قفك مركا مؤمنك سيدا وجوابي waa qofkii adduunyada markuu joogay sidaan u sugnaa oo mu'minka u ah yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alkaafiriin gaalada waa la luminaya laakiin tasbiitka qofka lahoo sidan u sugan oo su-aalaha sidan uga jawaabaya waa qofka kitaabka ilaahay akhriyey isaga aaminay kuna camal falaga ku dhaqmay intaa markuu yidhaahdo ما النبي عليه الصلاة والسلام وحي هذا فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة أظن كي يقربوا الشاغي الجنة قبل والسماء فراس جنة والسماء قبر بهرت الله واسعنا مد البصر araggiisu intuu gaaro ayaa qabrigii la fidinaya waasic baa looga yeelaya goglihii jannada ayaa loogu fidinaya libaaska iyo labiska loo xirayana waa libaaskii jannada ilaahayna wuxuu leeyahay jannada irid uga fura waa qofkii mu'minka qabrigii dhexdiisa weeye ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح nin baa u imaanay weji qorxoon labis qorxoon carabkiiyo kakanka ka soo baxaya udugga ka baxaya uu aad u carab badan yahay ayaa qabrigii ugu imaanaya markaa buu leeyahay abshir biاladii yasuruk haadaa yowmuka aladii kunta tuucad war bishaarayso oo waxaad ku bishaaraysataa waxay ku farxad gelinayey maalinkani waa maalinkii lagu yawahay oo lagu ballan qaaday wanaag iyo khayr baad leedahay ee bishaarayso mana garanaya isagu markaa markaa buu leeyahay man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bilkhayr yaa tahay adigu kumaa lehe wejigaagu waa wejigii khayrka la imaan jira kollay wax khayra un baad wadaa laakiin kumaa tahay markaa buu leeyahay ana camaluka asaalix camalkaagii wanaagsanaaba ayaa lahay qofka mu'minka ah nicmadaa buu qabriga ku leeyahay camalkaagii wanaagsana ayaa lahay qofku hadduunan adduunyada camal wanaagsan ku lahayn ma ahan cidda u imaanaysa qof le ana camaluka saalix waa noo imaan doonta camal qabiix oo fool xun baa u imaanaya nas'al allahi asalaama markaa wuu farxaya oo ilaahay subxaanahu watacaala codsi u jeedsanaya rabbi aqim isaaca rabbi aqim isaaca buu leeyi ilaahu qiyaamihii rid ilaahu qiyaamihii rid xataa arjica ilaa ahli wamaali ilaahan ahalkaygii xuurulciinkii iyo wixii aad iigu tala gashay oo jannada iyo wixii jannada aan ku lahaa ilaahu aan u laabte ilaahu qiyaamaha dadeji sidaa buu odhanaya qabrigii buu ku nicmaysan yahay wamaca daalika wuxuu og yahay nicmada qabriga in laga waasicsan yahay oo midda aakhiro ay ka waasicsan tahay haddii qabrigaa loogu nicmeeyana in midda ka dambaysa ay kasii weyni badan tahay oo lagu nicmaynayo kaa muminka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlo wuxuu ka hadla bal midkii xumaa isagu muxuu la kulmayaa min geeridiisa ilaa qabriga wuxuu la kulmayay qabriga gudihiisa nabiga sal ه alay slam wuxu yhi wain alcabd alkafira ida kana biinqiطaacin min addunya waiqbali min alaakhira nazla ilayhi malaa'ikatu min aلsamaa sud lwujuh macahum lmusuux fayajlisuuna minhu madda albasar uma yajiءu malaku lmowt xata yajlisa cinda ra'sihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka kaafirka ah hadduu ahaado waktigii adduunye uu ka tegaya aakhirana uu qaabilayo malaa'ig baa samada uga soo degta malaa'ig wejiye madow dhar xun oo adagna sidata aada u qallabsanoo fool xun wadata markaa bay fadhiisanayaan araggiisu inta uu gaaro malakulmowtkii baa u imaanaya wuu soo dul fadhiisanaya korkiisaa malakulmowtkii soo fadhiisanaya markaa buu leeyahay ayatuha annafsu alkhabiisa ukhrujii ilaa sakhatin min allahi wagadab naf yahay xuni u soo bax caro ilaahay iyo nacayb rabbi uu ku necab yahay u soo bax buu ku leeyahay nasal allah salaama bishaara la sii siiyey in ilaahay uu caraysan yahay oo alla uu necab yahay ayaa loogu bishaaray qof waliba oo nuuciisa ahaa oo acmaashiisu ay xumeen sidaa buu noqonaya markaabaa naftii waxay ku kala cararaysaa jirka jirka bay ku kala cararaysaa markaabaa naftii la jiidaya oo hilibkii iyo lafihii iyo seedihii iyo xididadii baa lagu dhex jiidaya naftii oo alam shadiidaho iyo xanuun fara badan buu dareemaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tusaalay inuu la mid yahay sida naftu macnaha loo jiidayo oo loo soo rujinayo inay la mid tahay bir maalan xadiid oo afaf badan leh bir afaf badan leh oo mudacyo badan wadata oo marka suuf la isku maray oo la isku duubay birtaa la dhex geliyey birtii iyo suufkii haddii la yidhaah la kala bixiyo wakti badanna wuu qaadanayaa wax badan oo suufkii iyo ka midana birtii bay ku harayaan sidaasoo kale ayaa naftii looga jiidayaa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mar alla markii naftaa malakulmowtka uu sidaa u qaado dhib ka badan oo qofkuu ku dhibaatoodo isla markiiba waxaa gacmihiisa ka qaada malaa'igtii sugaysay markaabay ku ridaan maryaha xun ee ad adag ee qallafsan bay ku duubaan markaabaa nabigu alayh الsala slam wuxuu yidhi wayakruju minha riixun kaantani جيفة وجدت على وجه الأرض كربا كسا أريا قرمان با كسا بحية وح قرماء صاورة وطول كان دشي لقهره وحاوه قرن كبضن سيدو دو كلين أقرمية نفس سيدا أقرميسا قرن كالو قرمان كبحية سيدا ويا أركدو سيدا إياي أي نقنيسا فيصعدون بها قرب إلى هذه المرة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ملائكة لما مران إلا ملائكة وحي لها الروح ذا حلم حيها مركا بينهم فلان ابن فلان مقعي يدي السمقعة ومحب بين أبويرية هبل هبل ويا بينهم انت لقوا مقعاو مقع وحب بيقول له واقعي إلى سمد الدنيا أي تقال مركا بيضرب يعني الله فر مركا بسمقين لقى حرى يا الروح ذا الله فر ما ينسأل الله السلام مركبا النبي عليه الصلاة والسلام وحو أخريي لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا تفتح لهم أبواب السماء إردها السماء الله فرماي وحكمدا هل الباب الباب السماء كمدا الله فرماي لأن السماوات كالرحمة إله هي الجنة إله هي جرا عذاب ربنا وأسفله هوس جرا marka jannada xagga yaani in meeshii jannada loo aadayo loo dhaweeyaba lama ogola la tufattahu lahum abwaabu as-samaa wala yadkhuluna al-janna jannada galimayn inay jannada galaan waxay ku xirantahay shardi muhaalahan suuragalahayn shardiga alla wuxuu yiri hatta yarij al-jamal fi sam al-khiyam ila rabbiga ama awrku uu ka galo irbad dalawshi ايش هضمت الله مريع عربض iyadoo inta la eg yaraanta inteeda la eg ratiguna jurmigiisa iyo xajmigiisa inta uu la eg yahay markii jamalka uu awrka uu maro oo uu dhex gala cirbada inta la eg salkeeda marka bay janno galayaan wax suura gala waa mustaxiil waa mustaxiil sidaas oo kale ayaa inay jannada galaanna muxaal uga tahay taabuu aayaddaa waqiya nabigu calayhi salatu salaam kadib wuxuu yidhahday ilahay baa wuxuu leeyahay marka uktubuu kitaabahu في الأرض السفلى اكتبوا كتابه كتاب عبد الله ملك اكتبوا كتابه ورمتها قرمون وأهل النار كأه كتاب في سمرتها كقرة سجين كقرة أما يشددك فجارتها قرى لدى أعماشه ذلقوا قرين أي الله هل كقرة أربض أبوها صيدا لحديدنا فتطرح روحه طرحا naftiisii baa la tuurayaa tuuryo samadii baa laga soo gelayaa naftiisii laga soo tuuraya kaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyay waman yushrik billah fakaannama qara min alsamaa fataktafuhu alطayr aw tahwi bihi alriixu fi makanin saxiiqa qofka ilaahay subxaanahu watacaala u shariig yeela wuxuu la mid yahay qof samaawaadka laga soo tuuray oo kale samada laga soo laalaadiyo halka samada laga soo tuuray oo marka shimbirya ay kala dafayaan ama dabaysha ay u kaxaynayso meel fog makaan fog ay u kaxaynayso yani marka uyuurta kala dafaysa waa hawooyinka iyo asnaamta iyo balaayadu caabuday riixda marka meel fog u kaxaynaysana waa shaydaanka ibliiska weeyaan qofkii markaa shariik yeela waa sida markaa nabigu calayhi salatu salaam wuxuu yidhahda fatucaadu ruuxuhu fii jasadihi asalaam qabrigii buu dhex yaalla ruuxdiisii jasadkii bay qabriga yaallay ruuxdii samawaadka laga soo tuuray waxaa lagu soo celiyey jirkiisii markii la soo kiciyo wuxuu kacayaa isagoo marcuub ah mid la rucdi geliyo la cabsi geliya ah ayuu toosaya ويأتيه ملكان فيجلسانه لما ملك باو إيمان يستمركا بي فريسين يعني سجين مركا إليه من ربك مركا بوليا لا أدري ما أقام ها ها لا أدري ما قرناي ما قرناي الدنيا ده مركو جوغي حتى عدو مغلي جرامو وكهد لجرامر بهدونا موقنا عين ومؤمنون أنا هين مالنكا ولا سيجينيا ما حسوساي intu qabriga ku dhex jira xitaa haddii loo meeriyo la yidhaahdo laba malag baa ku imaanaysa way ku fariisinayaan su-aalahaasay ku weydiinayaan saas saas dheh oo xitaa maqlayo markay sheegayaan kuma sari karo lama waafajinayo waa la sejinaya nasal allah salaam wuxuu leeyahay ha la adab marka wali diintaada waxay tahay marka abuu sidii oo kale wuxuu leeyahay ma garanayo marka waa leeyahay ninkan laydinka soo dhex saara muxuu ah marka wuu leeyahay ma aqaan isaga ma garanayo xadiidku riwaayaad buu lahaa marka inay leeyihiin laa darayta walaa tarit macnaha akhrin waa ha ogaan waxba ha aqoon lianna adaa markaad adduunyada joogtay iska dhaaf laakiin riwaayadda marka waxaa weeye fayunaadii munaadin min asamaa an kadaba faafrishuu lahu min annaar waa qabrigii samada ayaa waxaa ka dhawaaqaya mid naadiya wuxuu leeyahay been buu sheegay ee gogol naarta ah qabrigiisa ugu dhex gogla qabrigii baa lagu cadaabaya gogol naarta ugu dhex gogla waftaxuu lahu baaban ila annaar naartana waxaad uga keentaan waxaad uga furtaan albaab qabrigiisa naarta idin uga fura fayaatiihi min xariha wa samuumiha kulaylkeeda iyo nohdeeda ayaa meeshaa uga soo gelaya qofka qabriga awal buu cidiiri ahaa awal buu mugdi ahaa isagoo sidaa ah baa naarna loogu goglay oo firaashkiiyo gogashuu ku seexanaya naar bay noqon haddana naartii aakhiro ayaa irid looga furay markaabaa kulaylkeedii iyo holeceedii baa halkaa uga soo gelay wayudayaqu calayhi qabruh qabrigiisii baana lagu cidhiidhin xataa takhtalifa fiihi adlaa'u ilaa feerihiisu ay isdhaafaan inta isku burburaan ay isdhaafaan baa lagu cidhiidhinaya nasal allah salaamu markii hore uu cidhiidhi ahaa oo wuxuu ku rogrogman karaba unan ahayn markaabaa la sii cidhiidhiyey kulaylna uu yahay oo ku cadaaban yahay wayaatiihi rajulun nin baa u imaanaya weji xun dhar xun ur badan ayaa u imaanaya markaa buu leeyahay abshir biladii yasu'uk haadaa yowmuka aladii kunta tuucad waxaad ku bishaaraysataa wixii adiga ku murjiya wax ku murjiya midkii ku murjin lahaayoo murug ku gelin lahaa ku bishaaraysa maalinkani waa maalinkii lagu ballan qaaday markaa buu leeyahay man anta yaa tahay wejigaagu weji balaayo iyo shar ku bishaaraynayo wuu og yahay ee balaayo weji la yimaad buu og yahay maxaa dhahe markaa buu leeyahay ana camaluka alkhabiis camalkaagii xumaa baan ahay qofku marka acmaashiisa waa in uu ka digtoonaada oo adduunyada intaan joogno fursad baan haysanaha acmaal wanaagsan aan samaysano markuu arko dhibaatada qabriga ka jirta iyo sidaa uu ku sugan yaho qabrigii noocaa looga dhigay naartiina ay u muuqato ayaa wuxuu odhanayaa rabbiyow qiyaamo harridi ilaahu qiyaamo dibdhig ayuu leeyay hadda cadaab buu ku dhex jiraa ciqaab buu ku dhex sugan yahay laakiin wuxuu og yahay waxa ka dambeeya inay ka daran yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uma yuqayadu lahu acmaa abkama macahu mirzabatun min xadiid low duriba biha jabalun lasaara turaaba marka waxaa loo diyaarinaya malag indhala dhegala buris weynna haysta oo bir ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buriska haddii buur jabal macnaha dhagax haddii lagu garaaco ciid buu noqon lahaa malaga sifaatka la siiye fiiri abkam acmaa waxaa laga tiray wax yar oo turid ah inay galaan wuu indhala'yahay oo qofkani wuxuu noqonay uma jeedo wuuna dhegala' yahay oo sawaxankiisa iyo sharqantiisa iyo qayladiisa ma maqlo in alla intii raxmad iyo arxan uu ku geli lahaaba wuu la'yahay wuu ku dareemi lahaa intiiba wuu la'yahay malagaabaa loo diyaarinaya markaabuu garacaya fayadribuhu darbatan yasmacuha maa bayna almashriqi waalmagribi ila athaqalayni fayasiiru turaaba buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaabuu ku dhufanaya ku dhufasho galbeed iyo bari inta ka baxaysa wax alla wixii ahaaday way maqlayaan adduunyada waxa jooga dhan qofka qabriga lagu cadaabay ilaa insiga iyo jinniga maahan ayagu maqli maayaan inta kale way maqlayaan marka uu ma hal mar markuu ku dhuftaba ciid buu noqonaya uma tucaadu fiihi ruux naftii baa loo soo celinaya sidaa baa lagu cadaabaya ilaa qiyaamo laga gaaro taabuu marka asaguna qofku uu la kulmayaa marka adduunyada intaan joogno fursad baan haysanaa aan ka faa'iidaysan karno mar haddii la dhinto xeel iyo fadhal waa kala dhaceen isu celin ma leh haddii lanala soo maado dib u dhigid ma leh cumrigaaga daqiiqad iyo ilbiriqsi qofku kuma kordhin karo maalinka xaaladdan aad caayintood indhaha saarta waana xaalad aan kulliga nagu wada maraynoon u wada tegayno wey cumriganaga qofna waxba kuma dari karo xasanaad iyo wanaag maalinka waa u baahi badanna camal fiican oo aan ku badbaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu badbaadiyey aad baan maalinkaa ugu baahanna laakiin maanta haddii aanan shaqayn oo kaflada iyo mahsanaanta aakhirahaan uga sugannahay aan ku sii jirno oonan nolosha aakhira aanan xusuusan oo ayada aanan xoogga saarin ciqaabka waa midna sugaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga badbaadiyo mooyaane kelimadii intaa baan ku koobaya subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk